bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhduna ay ku astaysan tahay kow iyo soddonka bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya lagu soo gabagabeeyey shirkii hiigsiga soomaaliya ee maalintii shalay ahaa lagu soo idleeyay magaalada muqdisho iyadoona ay ka qayb galeen qaar ka mid a maamul goboleedyada ka jira dalka iyo sidoo kale wadamo danaynaya arrimaha soomaaliya madasha soo gabagabaynta kulanka waxaa ka hadlay mas-uuliyiin dhowra oo kasoo qayb gashay iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya loogu baaqay inay la timaado qorshe cad oo ku aadan labada kun lix iyo tobanka qaabka doorasho ee dhici karta iyo sidoo kale dhammaynta khilaafyada haatan kala dhexeeya qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka soomaaliya waxaana ugu dambeyn shirki ka soo baxay warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo soddon qodob kuwaasoo intooda badanna qeexayay ama ka hadlayay dardargelinta ka hor laba kun iyo lix iyo toban in dalkani suurtagal ay noqoto inay ka dhacdo doorasho un inkastoo qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya isla qireen in doorasho qof iyo cod aysan ka dhici karin soomaaliya haddana nicholas key oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu sheegay in marnabo aan la aqbali doonin muddo kororsi ay sameeyaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxa uuna sheegay agosto laba kun lix iyo toban in looga fadhiyo dalka inay ka dhacdo doorasho ka duwan tii dhacday sanadkii laba kun iyo laba iyo toban sida uu sheegay nicholas key nicholas key ayaa dhinaca kale ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay suurtagalnimada in ciidamada soomaaliya ay qayb ka noqdaan ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta muddo afar sana kadib waxa uuna nicholas key sheegay in arrintaasi ay ka muujinayaan ama ay ula muuqato mid suurtagal noqon karto waa haddii ay sida haatan ay ku soco ku socdo ay ku socoto siyaasadda dalka soomaaliya sida uu sheegay dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay qaar ka mid a qodobada ka soo baxay shirka waxa uu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha soomaaliya go-aan laga filayo dowladda soomaaliya inay qaadato kaasoo ku aadan ka hor sannada labada kun lix iyo toban agosta intaan la gaarin waxaana haatan dowladda ay ku jirtaa dagaalo ka dhana al-shabaab sidoo kalena dowladda ayaa looga fadhiyaa in dalkani ay geyso doorashooyin ka dhaca ayadoo doorashooyinkaasina suurtagal ay yihiin inay noqdaan kuwa ka yimaada dadka wax dooranaya maamul goboleedyada ka jira dalka qaarkood
saayo waxyaabihii aasaaska u noqon lahaa dowladnimo casri ah oo dimuqraadi ah oo soomaaliya ay yeelato waxaan halkan ka caddaynay sida dowladda soomaaliya ay ugu ugu taagan tahay committed ugu tahay in la helaahay dowladnimadaas casriga oo adag dib u eegista constitutionka samaynta qaabka doorashooyinka dimuqraadiga ah dhammaystirka federalismka iyo shuruucda iyo maxaanku irahdaa xuduudihiisa iyo qaabdhismeedkiisa dejinta sharciyada xisbiyada maxaanku irahdaa siyaasadda dhisidda muxuahay garsoorka iyo dib u eegista reform ku samaynta hay-adaha maaliyadda dowladda hay-adaha maxaanku irahda cadaaladda haddaba qaar ka mida maamul goboleedyada ka jira dalka iyo sidoo kale culimaa udiinka ahlusunna wal-jameeca ayaa durba qaadacay go-aanadii ka soo baxay shirkii hiigsiga soomaaliya ee lagu qabtay magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya waxaana ka mid ahaa maamul goboleedyadaasi maamul goboleedka puntland kulan ay ku yeesheen magaalada garowe ayay sheegeen in gebi ahaanba aysan waxba kala soconin arrinta ka dhacday magaalada muqdisho sidoo kalena aynan u hoggaansami doonin waxyaabihii ka soo baxay waxayna maamulka puntland tilmaameen in arrimahaasi ay ka tasha doonaan go-aanna ay ka qaadan doonaan sida ay sheegeen dhinaca kalena culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca garab ka mid ah ayaa gebi ahaanba qaadacay waxayna sheegeen in shirka uu quseeyey koox gaar ah sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha ahlusunna wal-jameeca ee talada ninka lagu magacaabo sheekh cumar sheekh cabduqaadir waxa uuna tilmaamay in keliya ay quseeyaan arrimahaasoo idil dowladda federaalk ee soomaaliya ayaguna qayb ay ka ahayn sida hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale ka hadlay arrinta la xiriirto maamul goboleedka galmudug anigu waxay la tahay heshiiskaas waa maqalnay idaacooyinka unbaanu ka maqalnay laakiin sida dadka kaleeto oo soomaaliyeed bay yihiin soomaaliyeed degmadooda xiisa ku haysa ma ahan waayo wax natiijo ah oo macno leh oo dadka iyo dalka wax u noqda amase hadda ay wax ka rajeeyaan oo meesha ka soo baxay lama sheegin ee doorashooyin magaca hayaanta la yidhi baaba hataa waxay tahay dhibaato kaleeto hor allaa ah oo sii dhibaato ah marka waxa weeye nimankaas lugooyo waxa ay qabtaanba lugooyo unbay noqdaan maahane uma aragno annagu hadda arrintaas arrin aan qiimaynayno oo aan leenahay shir baa la qabtay oo waxbaa ka soo baxaaya ma ahan kii un waqti lumisa unbaanu u aragnaa annaga aragtidayadu waa wax wax sii fogeynaya ama wax lugoynaya maahane wax dadka rajo ku dhalinaya ma ay ahan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ceed faysal cali waraabe ayaa waxaa u sheegay in marka horeba riyo ay ahayd doorashooyin ka dhaca laba kun lix iyo toban gudaha dalka soomaaliya waxauna sheegay in qayba ka mida dalka weli ay ku jiraan ururka al-shabaab dagaalana ay ka soconayaan waxa uu sheegay meelaha qaarba inaysan ahayn amni sida uu hadalka u dhigay faysal cali waraabe hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga ucid ayaa waxaa u tilmaamay in aysan wax muhiim a ahayn ka qaybgalka shirka maalintii shalay lagu soo ileeyay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya asigoona tilmaamay in shirkaasi uu ahaa mid quseeya arrimaha soomaaliya somalilanna uu ahaa mid aan waxba ka qusaynin shirkaasi hadalka faysal waxa uu imaanayaa xilli la filayay shirkii magaalada muqdisho inay kasoo qayb galaan wafuud ka socota maamulka somalilan inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in cid alaaliya cid aan kasoo qaybgelin shirkaasi mashaariicda la rajaynaya in laga fuliyo soomaaliya ay ugu tegi doonto koobahooda sida uu ka dhawaajiyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in ay go-aano ka soo saari doonaan xirnaanshaha qaar ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho oo inta badani la ay xirmaan xilliyada ay soconayaan shirarka waxa uu sheegay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal maxamed xasan maxamed xuseen mungaab in arrintaasi wax badan laga qaban doono isbeddelna ay la imaan doonaan sida uu sheegay waxa uuna si dhinaca kale ka hadlay mashaariicda dhismaha wadooyinka asigoo tilmaamay in ay samayn doonaan in ay si iskaa wax u qabsaa ku dhisaan wadooyin waaweyn oo ka mid a magaalada muqdisho sida wadnaha iyo soddonka oo uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha gobolka in sanadkan la dhagax dhigi doono wadooyinkaasi waa inuu duqa magaalada muqdisho soo ogolaado siduu sharciga qabo markaan annaga waxaan dejinaynaa markaan annagoo sharciga cuskanayno yacni bal inaan aad iyo aad u yarayno yacni xadidaadda dadka dhaqdhaqaaqooda maalmaha shirarkan oo kale ama madaxda ee imaanaysa magaalada si yacni dhaqdhaqaaqa xurriyaddii dhaqdhaqaaqana iyo ganacsigana aynan u xakirmin isla markaana shirka ugu qabsoomo waa in haddii laga guran teeda kalena security-ga madaxda iyaduna waa muhiim marka bulshada waxaan ku baaqayaa waxaan gaaraynaa xilli aan la dareemin maalmaha soo soo istiraatiiji lagu yaray lahayn kala shaqeyn anagoo dowladda dhexe hayadaha federaalka hayadaha amniga kala shaqey doono inay shacabka noogu dulqaataan sida burbursan qashinkaa laga qaadaa biyaha way gelaano waa good waataan kuuna mashruuca dalkaaga dhisa sanadkan wadada wadnaa soddon kor waa la dhisi doonaa laamiyada waa dhisaynana qashinkana dawaxda naafadaa dhisan shacabkana waa inuu ka qayb qaataa sanadkan gudihiisa waa la dhagax dhigayaa laamiga wadnaha insha allahu tacaala shacabka gobolka waxaan uga baahanahay inay ka qayb qaataan mashruuca dalkaaga dhiso dadkaaga dhiso ay maalgashadaan annagana waxaan la imahaynaa hanaan hufan ay ku kalsoonaan karaan in wax laga qaado ay gelayaan haddii ilaahay guroyayay magaaladoodii iyo khidmadoodii inay cashuurta bixiyaan dowladda hoosaan ka rabaa safiirka kenya ee soomaaliya ku sugan ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba u dhimi doonin qaraxii hotelka jaziira oo ay qayb ka ahaayeen safiiradii degganaa halkaasi waxyeelana ay kasoo gaartay qaar ka mid a howlwadeennada safaaradda kenya ee soomaaliya waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid sii xoojinaysa xiriirka labada dal waxauna dhinaca kale ka dhawaajiyey inaysan dheg jalaq u sii doonin weerarka ismiidaaminta ee ay sameeyeen kooxaha argagixisadaa sida hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay inuu kasii shaqay doono soomaaliya una joogi doono dowladda kenya halkan waxa uu tilmaamay inuu u rajaynayo in caafimaad ay helaan dadkii ku dhaawacmay qaraxa oo ay qayb ka ahaayeen howlwadeenno ka tirsan safaaradda waddanka kenya ee muqdisho waxa uu tilmaamay in qaarkood ay waxyeelo soo gaartay sida uu ka dhawaajiyey haatanna xaaladooda ay tahay mid hagaagsan
every step in their journey uh, to, to peace making and the nation building. We will remain with hadalka safiirka kenya ayaa imaanaya muddo kadib markii qarax ismiidaamin oo hotelka jaziiro oo ay qayb ka hayeen safaaradihi halkaasi deganaa lagu qaaday ayadoona waxyeeley ka soo gaartay dad aad u fara badan oo ay qayb ka ahaayeen dad rayid ah oo halkaasi kaagdhowaa ugu dambeynna safaaradii dhismihii safaaradda soomaaliya ee magaalada roma ayaa dib ugu soo laabatay gacanta safiirka soomaaliya ee halkaasi ku sugan ayadoona saraakiisha ama safiirka soomaaliya ee dalka romo genaraal muuse uu ka hadlay arrinta ku aadan soo celinta safaaraddan oo markii hore laga kirayay sida uu sheegay shirkad am shirkada ka dhisan waddankaasi talyaaniga ama talyaani ah safiirka ayaa waxa uu tilmaamay in arrintani ay tahay guul usoo hoyatay waxa uuna tilmaamay markii hore shakhsiyaad ka tirsan safaaradda soomaaliya inay ayagu qayb ka hayeen dadkii wareejiyey dhulka safaaradda kuna wareejiyey shirkadda ayadoona haatan dacwo dheer kadib ay dib u soo celiyeen waxauna sidoo kale beeniyey in dukumiintiyadii ay arkeen ay qayb ka ahaayeen dukumiintiyo hore u saxiixday xukuumaddii hore ee soomaaliya waxauna sheegay in arrimahaasi ay yihiin kuwo been abuur ah
safaaradan mudday maqneed saddex sano ku dhowaad waa tii laga ijaaray shirkad talyaaniga sideed iyo toban sano intii baanu la dagaalameynay oo sidii lagu soo celin lahaa nasiib wanaag abokaataan u qabsanay waxbaan u haynay dadaal baan sameynay adugu maanta ayay gacanta noo soo gashay furaheedii laakiin waa baabaasan tahay waxay u baahan tahay dib u dhis kombriit ay u baahan tahay taasna haddii bal dowlad iyo ciddii aan la kaashan karnaan la kaashanin haddii aan la heshiis annaga heshiis dowladda ka yimid maana arkin rag meesha joogay markii aan u inta anaga imaanin ayaa ku tala xumaaday arrintaas oo safaaraddii ijaaray waxa raad oo xukuumadda ay ku leedahayna maana arkin warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay aniga waa maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idiin leh sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh